wararka ka imaanaya magaalada baydhaba ee gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in shaqaaqo gacanka hadal wadata ay dhex martay ciidamo kala taabacsan laba dhinac oo maamul isgarab soconaya doonaya inay u sameeyaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kale waxaa jira iyaguna bannaanbaxyo shaqaaqa wata oo maanta dhacay haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa khadka telefoonka ee baydhaba si toosa ugu jira waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar soo dhowow haddaad maqlayso bal ugu horreyntii aynu ku horreynay sidee bay wax u dhaceen zaara aada baad u mahadsan tahay barqanimadii maanta ayay ahayd markii dibadbaxyo rabshado wato ay ka dhaceen wadooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dibadbaxyaasha waxay muujinayeen inay si weyn uga soo horjeedeen imaatanka guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo maanta isaga iyo xubnuhu xildhibaano ah kasoo degay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sheegag holcaya ayaa wadooyinka magaalada baydhabo maanta lagu arkayay oo dibadbaxyaasha ay gubeen haddana waxaa sidoo kale jiray zahroy qaar ka mid ah maleeshiyaadka ama ciidamo kala taabacsan dowladda dhowaan la dhisay ee lixda gobol koonfur galbeed iyo sidoo kale maamulka la qorsheynaya in loo dhiso saddexda gobol ciidamo kala taageersan ayaa isku dhac wuxuu ku dhex maray meel ku dhow halka lagu magacaabo hotel eden inkastoo aysan jirin israsaaseynta dhex martay labadaasi ciidan cid wax ku noqotay laakiin waxaa rasaastu ay socotay muddo soddon daqiiqo ah xaaladda magaalada baydhabo ayaa haatan kacsan waayahay mukhtaar bal waxaad ka warantaa labada ciidana isku dhacay iyo dibadbaxyadu ma wada socdeen oo ma wax waxay ahaayeen laysaga sii warqabay oo dadka bannaan baxaya ay keentay in ciidamada isku dhacaan
waa wax isla socday sababtoo ah dibadbaxyaasha markii ay qaar ka mid a waddooyinka magaalada baydhabo ay soo mareen ayaa ciidamo ka tirsan kuwa ama taageerayaasha dadka doonayay inay dhisaan saddexda gobol bay boqol iyo shabeellaha hoose ayaa waxay isku dayeen inay aadaan magaalada gudaha inay aadaan ayay isku dayeen gaar ahaan waxay rabeen inay aadaan dhinaca madaxtooyada halkaasi oo ku sugnaa shariif xasan sheekh aadan laakiin waxa ay surtaa ku sameeyey ciidamo kale oo iyaguna taageersanaa dowladda lixda gobol halkaasi ayaana waxaa ku dhex martay israsaaseyn ku dhex martay labada dhinac waa tahay in xaaladdu ay kacsan tahay ayaad ii sheegtay bal haddaad sawir kooban naga siiso magaalada waktigan sida ay tahay
waktigan magaalada runtii jawi kacsanaan ayaa laga dareemayaa waxaana la arkayaa ciidamo kala gedisan oo iyagu u abaabulan labada dhinac marka la eego oo maraya waddooyinka magaalada baydhabo waxaa kaloo xilli kastana la filo karaa in iskahorimaad uu ka dhaco gudaha magaalada inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka waxaa sidoo kale xusid mudan sheekh xasan ayaa markii uu soo gaaray magaalada baydhabo wuxuu kulan aeroboortka kula qaatay ciidamada amisom ee kusugan ku sugan magaalada baydhabo haatanna wuxuu ku sugan yahay magaalada baydhabo hoygii ka degnaa halkaasi oo isaguna kulamo kula lahaa odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada qaarkood oo uu kala hadlayay waxyaabihii maanta dhacay
marka bal waxaad ka warantaa shirarkii ka socday magaalada baydhabo ee shirka saddexda gobol lagu sameynayay iyo siyaasiyiintii halkaasi ka waday ee kulamada ay lahaayeen weli ma socdaan mase way joogsadeen
maanta waxay aada ugu diyaar garoobayeen shirkii saddexda gobol lagu dhisayey xubnihii ku sugnaa waxay u diyaar garoobayeen imaatanka shariif xasan sheekh aadan iyo xubno la socday marka diyaar garowgii waxaa is-hortaag ku sameeyey oo is-hortaagay oo diiday in aeroboortka lagu soo dhaweeyo taageerayaasha dowladda lixda gobol qaar ka mid ah marka taas ayaa keentay in xoogaa caqabad ay ku noqoto habmaamuuskii loo soo dhaweyn lahaa shariif xasan sheekh aadan ciidamada midooda afrika ee jooga magaalada baydhabo tallaabaday qaadeen maxay ahayd markii labada maleeshiya ay isku dhaceen dibadbaxyada ay dhaceen guud ahaan magaaladana xaaladeedii ay maaragtay mar qura rogantay
wax tallaabaha ciidamada amisom weli ma aysan qaadin laakiin amisom haatan waxay wadaa dadaal ku aadan sidii magaalada uusan waxa iskorimaada uusan ka dhici lahayn laakiin waxaa muuqanaysa in ciidamada amisom weli ay ku sugan yihiin fariisimaha ay ka deganayeen magaalada baydhabo oo gudaha magaalada aysan weli ciidamadu aysan usoo gelin oo aysan dhexgelin dhinacyadii shaqaaqadu ay dhexmartay waxaana wararka qaar ay muujinayaan in ciidamada amisom ama saraakiisha amisom ay u waceen qaar ka mid a saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii isku dhacay
wariyahayaga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka si toosa igu warramayay magaaladaasi baydhaba dhegeystayaal wararka kusoo kordha arrimaha ama xiisadaha ka taagan baydhabana waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda